dadka caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala ifeeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala ifeeyo ururka caafimaadka
bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu wacan saaxiibayaalidil ahaantiin meel walba waa joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka oo alaaba xilligaan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland waxaa barnaamijka maanta idinla socodsiinaya maxamuud cali xasan oo aniga ah waxaa igala qayb qaadanaya doctor cabdisamed axmed maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada kismaayo kana howlgala isbitaalka qudus alkhazaala ayaana inoo farsamaynaya kale saaxiibayaal barqa wanaagsan ayaad leenahay meel walba waa joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan waxaa barnaamijka aan kusoo qaadanayna haddii ebe idma cudurka macaanka ama sakarowga doctoorka ayaana sharaxaad toosa naga sii doona inagoo qeybaha kala duwan ee barnaamijka su-aalaad ku wareysan doona doctore marka hore kusoo dhawow raadiyaha kismaayo codka jubbaland bismillah waan ku dhowahay aad baan u mahadsan tihiin waxaana farxad yahay inaan maanta kasoo qayb galo ama halkaan aan idin kala qayb qaato waa tahay Barnaamijka caafimaadka iyo- waa dhowa waa tahay doctor in badan bulshada soomaaliyeed cuduro kala duwan ayay ka cawdaan waxaana ka mid ah cuduradaasi cudurka sokarowga bal marka hore waxaad eh, faahfaahin gooni aad naga siisaa sokarowga iyo waxa uu yahay iyo weliba eh, qaabka soomaalidu u taqaano iyo qaabka dhakhaatiirtu markay baaraan ay ku ogaadaan
bismillah horta een, xanuunkan sonkorowga ama macaanka waa xanuun wuxuu ka mid yahay xanuunada dadka ku dhaca ee, baryahan dambena soomaalida uu kusoo batay laakiin berigii hore dee waqti dheer baa lasoo taxliiliyey oo lasoo ogaaday een, asal ahaana sideedaba waa xanuun lala noolaan karo ama lala tacaali karo ee maahan xanuunadan inta dawada la siiyo ilaa iyo mid qayb mid ka mida mooye ay mataqal jir ka baxay maaha waan gartay marka iminser nooc ayuu u qaybsamaa cudurka sokarowga een, cudurka sokorowga wuxuu qaybsadaa u qaybsamaa saddex nooc laakiin sida qaa- caadiya waxaa loo yaqaan labo laba nooc Mhm.
laakiin saddex buu noqdaa Mhm.
Ee, saddexdaas waxay kala noqonayaan tahay wa nooc la yidhahdo qaybta koowaad iyo kan labaad Mhm.
mid waxaa jira saddexaad oo ku dhaca hooyooyinka markay uurka leeyihiin sax kaas marka hooyooyinka markay uurka leeyihiin oo ku dhaco Mhm.
markay dhasho kadib badanaaba Wuu ka baaba'aya.
wuu ka baaba'aya Mhm.
waxaa la yidhahdaa gestational diabetic waa gartay marka maxay yihiin farqi eh, maxaa farqi udhexeeya labada qaybood ee aad noo sheegto oo u kala baxaayo makala makala hal- halis badan yihiin mase waa isku dhow yihiin oo keliya Ee, xanuunkan mar walbaba haddii aan si caadi ah oola macaamilin aan loo fahmin halis isugu leeyahay Mhm.
mar kastaba misena uu kala halis badan yahay oo wuxuu halis badan yahay dadka dhalinyarada ah dadka dhalinyarada waa dad mar kastaba ee, xanuunka aan la macaamili karin Aha.
ama waxyaalaha loo baahan yahay in laga dheeraado ama laiska ilaaliyo aan iska ilaalin karin Mhm.
marka sababtaas ayuu ugu halis badan yahay waa dhalinyarada waa ay fahm aysan fahamsanayn ayaan fahamsanaysaas waan gartay marka maxaa sababi kara ayaad is leedahay in qofku uu ku dhaco xanuunka eh, macaanka niyuu waxyaalaha haddii baaritaan lagu sameeyo markii boqolkiiba toddobaatan siddeetan la ogaado waxyaala kale way jiri karaan Mhm.
oo aan weli la la daha qaadin Mhm.
laakiin sida caadiga waxaa lagu yaqaano xanuunkan qofka bini-aadanka mechanism buu leeyahay soo saara science kala duwan oo wax walba oo protection u sameeya Mhm.
waxaa la ogaadaa marka xanuunkan ee, organka la yidhaahdo bankriaska Mhm.
ama afsalaag layaha ganaca Mhm.
ayaa wuxuu soo saari waayaa xaddigii loo baahna jirka صح marka jirka ayaa waxaa ku badanaya sokorti marka blood steamka ayaa waxaa ku badanaya too ma- too high sugar Aad uu iyo aad.
yeelanaya صح sokor aad u badan uu yeelanaya taasaa keenaysa marka marka doctor inagoo kaga mahad celinayna waqtiga qiimaha badan aadna siisay maanta islamarkaasina sharaxaada aad dadweynahana dhegeysanaya aad siinayso een, qofka hadduusan dhakhtar uusan tegin oo aan loo cadeen cudurka een, sokorowga inuu qabo een, ma jiraan calaamado lagu garto qofku inuu xanuunkaasi qabo haa waxaan noocu leeyahay kalaasiga oo qofka uu ogaan karo Een, xanuunada sax ka mid a qofka inuu kaalin badan leeyahay Mhm.
special habeenkii marar baan soo kaco isu shacaano kaalin badan yeesho kaalida kalarkeeduna marka uu qofku hadduu u fiirsado uu noqdo white oo cad yahay laba wuxuu qofku leeyahay haraad badan Mhm.
saddex wuxuu leeyahay qofka gaajo badan Mhm.
afar wuxuu leeyahay qofka inuu daalan yahay Mhm.
calaamad kale lagu yaqaan waxaa weeye qofka inuu ha- iski- maqaarka daraaya uu noqdo oo qallalan yahay waxaa ka waxaan leenahay jirkeena si nature ah creme buu leeyahay soo ma Ah, creamkaas ayaa ma- qofka sokorta qaba ka dhamaanay ka dhamaanayo Ah.
Mhm.
marka qofka calaamadahaas hadduu u fiirsado wuxuu kaloo yeelaya qofka in miisaanka lumo Mhm.
especially dadka dhalinyarada ah haddii aan loo sameyn ama ayan aan horey laga dawo laga siin miisaanka dhumaya Sax.
qofkii muddo yar wuxuu noqonayaa laf iyo maqaar sax waan garta marka ee, calaamadahaasi qofka marka usukaarku waa inuu dhakhtar ka tago oo xaaladdiisa xaafada la socdo waa waa khasab Ah, waan garta marka een, ma jiraan qeybo jirka kamid ah oo waxyeelo gaarsiin karo cudurkaasi sakarowga marka uu ku dhaco qofka waxaa way jiraan waxaa ka mid a inuu qofku waxaa loo yaqaan dentalka ama ilkaha ay dhibaata gaarto ama ay siisimaanba irkaha ha waxaa kaloo ka mid ah inuu qofku keliyaha wax gaaro Mhm.
waxaa kaloo yeelan karaa neerfaha in wax gaaro neer- eh, neerfaha fitalobati xataa aragtida inay xumaato keliyo dhibaata gaarto waxyaalahaas Mhm.
ayuu ayaa ayuu saameeyaa waan gartay marka een, doctore een, macaanku waxa uu yahay xanuun een, qofka uu la noolaan karo in badan sidee ayuu qofka ugu habboon ee uu kula dadaali karaa intuu la nool yahay cudurkaas
qofku xanuunka waxaa kow ah inuu fahmo Mhm.
uuna ka taxadaro siduu naftiisa oo u bari lahaa inuu la noolaado Mhm.
number one Eh, isaga marka waxaan u qaybinaa laba qaybood qaybta koowaad iyo qaybta labaad qaybta labaad badanaaba waxay u baahan tahay in la siiyo maadada layidhaha insulinta Mhm.
maadaama jirka uusan soo saarin product of insulin uusan jirku lahayn in insulinta la siiyo qaybta labaad kiniinkana waa kiniina waa loo siin karaa oo medications kini waa noqon karaa insulintana waa qaadan karaa Mhm.
labadaba Sax.
laakiinse waxaa muhiim ah qofku inuu fahmo iyo cuntada uu cunaayo inuu ba uu ka fakero waxyaalaha waxaa jiri karaa cuntooyin ay ku badan tahay sokorta ama siyaadin kara waa tahay saaxiibayaal waxaad weli maqlaysaan barnaamijka caafimaadka oo aan maanta aan kaga hadlayno cudurka macaanka ama sakarowga qofaa sida uu yaqaano waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya doctor cabdisamed axmed maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada kismaayo islamarkaasina ka howlgala isbitaalka qudus ee magaalada kismaayo waxaa barnaamijka inta aynu ku guda jirno aad ku maqli doontaan su-aalad dhowr ah oo aan dhakhtarka weydiin doono haddii ay beedmo markaan
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo
waa tahay saaxiibayaal waxaad weli maqlaysaan barnaamijka caafimaadka raadiyaha kismaayo codka jubbaland ayaadna ka dhagaysanaysaan dhakhtar cabdisamaad axmed ayaa barnaamijka igala qayb qaadanaya maxamuud oo aniga ayaa idinla socodsiinaya doctor cudurkaani sakarowga amba macaanka ma ka mid yahay cudurada la iska dhaxlo ee soo jireenka ah ha waa la iska dhaxlahaa dadka haddii ay qofku su-aalaha markiiba aad weydayso waxaa kamid ah qofka markaad ku aragtay inuu leeyahay familkiisa aabihii hooyadii walaalkii walaashii inay leehaan jireen sonkor sax marka waa muhim marka qofna wuxuu ka- kaga imaanaya xagga familka Aha.
qofna xanuun caadiya oo ku dhaca organkan Ah.
oo baralas gareeya oo dhankan oo ii sheegaya baalka ganaca ganac ha Mm.
bankreska damajgaada Mm.
ayaa keenaya aad iyo aad marka hadduu familka u lahaa markiiba waxaad fahmaysaa inuu lehay Mhm.
family heritage inuu yahay Sax.
ama si qof aan weligiiba family sokor lahayn baa sokor laga helaya Waa laga taasi helaya.
waxa way waa dhibaato gaartay waa waa cudur iska oo iska dhasha marka oo gaaray marka organka een, marka laga soo tago eh, in dhaxal uu ku yimaado ama eh, dhaawaca ku yimaado eh, dhanka een, qofka gudihiisa een, ma jiraan cunooyin een, kaalin ka qaato in cudurkaani sokorowga uu qofka ku dhaco
Een, cuntooyin way jirayaan waxay ku xiran tahay biniaadanka si u nool yihiin life stylekooda ku xiran tahay Mhm.
qofka hadday zaaid u isticmaalaan cuntada le carbohydrateska waxaa bata waxaa la yihahda atb storageka marka qof kasta oo mar kasta aad badsato Mhm.
ama aad miisaankaagu bato waa wax labadaas shay ku xiran miisaanka iyo iyo iyo iyo dhaxalka Aad marka iyo aad.
qofka miisaankiisu mar kasta oo bato waa- Mm.
wuxuu u yahay waxaa jiro een, marka aan kulahay cuntooyinkan oo kale dhaktar een, soomaalidu in badan waxay aad u isticmaalaan waxyaaba macmacaanka shaaxay cabaan markay cabitaanada ay cabayaan sokora ku darsadaan xalwada iyo waxyaabahay socunaan marka een, waxyaabaha sokorta lagu badiyey markay isticmaalayaan baastada briiska oo kaleeto waa sokor skorasiin sida la sheego een, cuntooyinkaas ma kamid yihiin cuntooyinka keeni kara sokorka qofka inuu ku dhaco marka si dib u dajara u fiirino Mm, horta sokortu ma ahan waxyaalaha necessariga ah mm, oo biniaadankuba mm.
ay ay u baahan yihiin ba inta badan maba ahan bas aad iyo aad macaanka amay sokortada Mm, oo wax laga maarmi karaba mm.
oo waxaa daruuriyaadka oo biniaadankuba noloshooda beyska ah horta kuma jirto iyada sax oo wax dadka soomaalida iska barteen iska barteen oo iska samaysaan oo culture u noqotay Mhm.
marka iyada waxaa maq- een, bulsho kasta oo life stylekada rabta inay hagaajiso waa inay meesha ka saartaa waxyaalahan Macaanka.
macaankaa tirada badan Mhm.
sababta xalwadii sokore ka samaysan tahay shaahibu ka samaysan wax kasta iska samaysan yihiin marka ama waad la yaabaysaa Mhm.
in mar walbaba biniaadanka soomaalidii ay ka dhigatay number one Mhm.
ee daayatkooda sokorta Mm.
marka qayb weyn waxay ka tahay hadda jidhkeedii sokorta ku baaqto Een, marka aan kasoo tagno een, sokorta caadi marka la isticmaalayo een, een, macaankeedaas waxaa jiraan shayaal kaleeto macaan ay ku jiraan sida limabeelada oo kaleeto timirta oo kale markii la cunaa mirahaas marka macaanka ah ayagu ma kamid yihiin macaanka la diidan yahay qofka inuu badsado
cuntada serialka ah waxaa dadka u qiimeyn labo qof xanuunkii qaba oo la nool qabo Mhm.
iyo qof aan la noolayn Mhm.
sida cuntadan serialka oo beeraha kasoo baxay organig ah waa cuntada ugu caafimaadka badan Mhm.
waana waxaa la rabaa soomaalida inay isticmaalaan masala sax waxaan ee, laga keenayo exportiga lagu keeno Mhm.
mashaakilaadka meesha ku yimid waa warshadaha ay halkaas soo saaraan warshada soo saaraan Mhm.
cid haddeer inta baaritaan ku samaystay qualitygood la fiirisayna Mhm.
ma qaba inay jiraan waa la soo waaridaa waa la inoo keena waa iska iibsana waa iska isticmaalna maogtahay aad iyo aad laakiin soomaalida waxaa la rabaa inay isticmaalaan organica Mhm.
tusaale ahaan dhulkan hadda aan ku nolay jubbada hoose oo kale Cuntadas.
waa dhulkiisa beeraha lahaa cunto organica ka soo baxda Mhm.
marka maba loo baahan karaba in mataqaano wax badan export loo in sameeyo oo cunto lasoo warshadeeyo la la isticmaalo isticmaal haa een qaybihii dambe barnaamijka ayaan doctor aan kusoo dhawaanay maxay tahay markaa tala bixintaada ku aadan cudurkaani een oo aad u jeedinayso bulshada soomaaliyeed khaasatan dhegeystayaasha raadiyaha kismaayo dadka waxaan kula talin lahaa aniga qof walbaba hadduu dareemo inuu problemka horey aan soo sheegnay calaamadan soo sheegnay uu- uu leeyahay sida kaadidii badnayd ee, daalkii haraadkii gaajadii badnayd ee, waxyaalahaas hadduu isku arko inuu dhaktar markiiba tago oo tala dhakhaatiir dhaktar oo aadi oo aado dhaktar la xiriiro ta labaad in general waxaan kula talin lahaa bulshada soomaaliyeed inay isticmaalaan cuntada organiga ah beeraha ka soo baxda aad iyo aad waa tahay saaxib yaar guud ahaan intaas ayaan barnaamijkii caafimaadka maanta kusoo gabagabeynaynaa doctor cabdisamad axmed maxamed ayaa gala qayb galay maxamuud oo aniga idinla socodsiiyaan alghazaali ayaa inoo farsameynaya tan iyo barnaamijka labada inta aynu ku kulmi doono nabadgelyo
Thank you.